لا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين باب الحث كان waa baabkii dhiirigelinta cala lisdiyaadi in wax la ziyaadsado min alkhayri khayrka xaggiisa laga ziyaadsado fii awaakhiri lcumri qofka cumrigiisa waktiga ugu dambeeyo inuu ziyaadsado waxaa jirta qofka insaankaa isagoo cumrigiisu mahow ku dhammaahayay xaqiiq ahaan uusan aqoonsan karin ayaa haddana waxaa jirta aqlabu danni waxa la yidhahda maxaa yeele qofku mar hadduu afartan sano dhaafo salafu saalix waxay qabeen kulligood taabiciinta laga soo bilaabo ilaa qarnigii saddexaad qoladana waxay ku tilmaamaan ilaa qarnigii shanaad ninku mar hadduu afartan sano gaaro sariir oo dhan waa iska xoori jireen xaaska gacan bidixay ku qaban jireen adduunyadoo idilna gacan bidixay ku qaban jireen waxaa la yidhaha marka qofku haddii uu konton sano gaaro ilaahay waa uu cudur daaray hadduu konton sano ka bacdi macaasida sii daa'imo waxay u eg tahay qofkaasu inaanu khayr badan lahayn qofku haddii uu konton sano dhaafo waxaa calaamadu tahay in ilaahay boqol sano waa gaarsii kariyaa laakiin cumrul khaalibka ummatul muxamedka waa lixdan sano iyo agagaarkeeda marka qofku mar haddooba uun afartan iyo wixii lamida dhaafo waxaa la rabaa inuu ku talagalo inuu diyaargaroobo oo is yidhaahdo raggi facaa ahay haddaad tirisid inta ka nool waa yaraanaya mar haddaad afartan dhaafto dadkii aad taqiin iyo dadkii aad lasoo nacfi jirtay iyo dadkii aad isku wakti ahaydeen waxaad arkay inta badan ayagoo la shafa oo sii socdaan marka qofka maxaa laga rabaa awaakhira cumrigiisa inuu sii badsado caaisha xadiid laga wariyey ayay waxay leedahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa waxaan arkay tiri aakhira cumrigiisa isagoo badinaayo subxaanaka allahuma rabbanaa wabixamdika allahuma kfir lii mugaase waxay tiri rasuulka ilaahayow waxaan ku arkaa kelimaad aad hadda badinaysid awalna aanan kugu arki jirin mugaase wuxuu yihi in allaha qad jacalanii calaamatan ilaahay waxau ii yeelay calaamo oo markii mawdkeedu soo dhow yahay ah oo marka suuradan idaa jaa nasrullaahi ay kusoo degtay marka sidaas ayaana noo imaan doonto culimmadii hore marka saas ayay ahaayeenoo way badsa jir khayraadka mar hadday imahaas gaareen way saasay u badnaa jireen mar uu yidhi fudayl binu ciyaad qasiida ay ku jirta uu ka tirihayay balliqtu thamaaniina aw zidtuhaa waxaan gaarooday siddeetan sano iyo kasii badano yidhi famaadaa uamilu bacda thamaaniina siddeetan sano kabacdi maxaanba rajaynaa hogi macnaa siddeetan sano kabacdi maxaanba rajaynaa marka qofku waa gara kariyaa xilliga oo weynaado wixii ka dambeeya inuu jiscin qaato inuu jiscin qaato sidaas ayaana laysku siyaadihahoo awaakhiro cumriga adiga ma taqaanid laakiin calaamooyinka la sheega waxaa kamid a cirada qofka hadday kasoo baxdo calaamooyinka la sheega waxaa kamid a qofka cumru qaalib haddii uu dhaafo waxyaabaha soo idin qaala allahu tacala ilah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi awalam nucamirkum miyaanan idin cimri siinin maa shay miyaanan idin cimri siinin yatadakkaru fiihi qofka uu ku waansamo wakti uu qofku ku waansamaayo miyaanan idin siinin man tadakkara qofkii waansamaayo oo wajaa-akum miyausan idiin imaanin annadiiru cero miyaysan idiin imaanin oo shib miyausan idiin imaanin ama waxaa waaye nabiga caleyhi salatu salaam miyausan idiin imaanin marka midaas laakiin shayb ayuu badantao mar haddii cumriga laga hadlaayo nadiirku waa qof mar haddayba cero ka soo baxdo awaakhiro cumri ayuu joogaa qofka inuu ziyaadsado waayo waxay arrintaana ku timiday markay nimanka ahlu naarka ay qaylihaayeen wahum yastarikuuna fiiha rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan ilaahayow mar naga bixi haddaan usoo naqano annagaa gardan muga la yidhaha ayaa ilahay ugu jawaaba awalam nucamirkum maa yatadakkaru fiihi man tadakara miyaanan idin siinin cumri qofki waansamayo uusan ku waansama oo uusan idiin imaanin wax idiin diga miyousan idiin imaanin marka suuratu faadir saasay ahayd wa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi iyo walmuxaqiquuna nimanka muxaqiqiinta ah oo maaragtay xaqiiqada cilmiga ka hadli jireen macnaahu lafdigan macnihiisu waxaa waaye awalam nucamirkum miyaanan idin cimri siinin sittiina sanatan lixdan sano mar hadduu qofku gaaro waa rajaynaa waxay ka dambeeya waxay tusinaa qofkaas waa inu isqaybaan wayu-ayiduhu waxaa iyaay alxadiidu aladii sanadkuruhu insha allahu xadiidka aan sheegi doonaa iyadaa insha allahu tacaala wa qiila waxay culammadu yidhaahdeen macnaahu thamaaniya cashara sanatan sideed iyo toban sano noqol ay yidhahdeen oo marba qofkuba hadduu gaaro qaangaar cimri waa la siiyey oo macnaha wakti uu ku waansamo waa la siiya wa qiila waxaa la yidhahdaa arbaciina sanatan afartan sano qofka hadow gaaro qaalahu lxasan xasanulbisri ayaa lafdigaas ku isticmaalay iyo alkalabi iyo masruuq masruuq ninka tilmiidka cabdullahi bin mascuud ahay ayaa ku maaratay ku tilmaameen wa nuqila waxaa kaloo lafdigaas laga soo wariyay can ibnu cabaasin aydan afartan sano inuu cilmu haalibka yahay ibnu cabaas dadka laga soo wariyo kamid yahay wa naqaluu waxay soo guuriyeen anna ahlalmadiinati nimanka ahlumadiina waxay soo guuriyeen kaanuu waxay ahaayeen idaa balaqa axaduhum mid ayaga ka mid ah haddau gaaro arbaciina sanatan reer madiino qof ayaga ka mid ah haddau afartan sano gaaro tafaraqa wuxuu u maarata farabanaysa jaray ama u faaruq naqa jaray lilcibaadati cibaado ayuu u faaruq naqa jaray ee huwa lbuluuqu macnaha waxay dareemaayeen qofku mar hadduu afartan sano gaaro macnaha nin qaan gaara waayo وqwluhu tacaalى ilahay qowlkiisa wajaءakum الnadiiru macnaha nadiir miyousan idiin imaanin qaala ibnu cabaas iyo waljumhuurku waxay yidhaheen huwa الnabiyu sal اla alay slam nabiga imaashadiisa waayo waqiila waxaa kaloo la yidhi ashaybu ciradana waa la yidhaha mar hadday ciro timaadana waa nadiir waa kuu digaa qaalahu cikrama shaybadana waxaa ku tilmaamay oo cirada ku tilmaamay maarata cikrama ayaa ku tilmaamay tilmiidkii maarata cabdullahi bin cabaas wa ibnu cuyaynata sufyaan ibnu cuyayna ayaa ku tilmaameen iyo wagayrihimaa niman kaleo culummo ah ayaa lafdigaas ku tilmaameen wallahu aclamu waayo ama alxadiidu axaadiidu falawalu mid ka horeeya can abi hurayrata radia allahu tacala canhu abi hurayra ayaa laga wariyey can innabiyi sala allahu alay slam nabiga ilahay wuxuu ka wariyey qaala nabiga inuu yidhi acdara allahu ilaahay waa uu cudur sameeyey ilaa imri'in qof ilaahay waa uu cudur daariyey akhara ilaahay ou dib dhigiyey ajalahu ajashiisa xataa balaqa intuu ka gaaro sittiina sanatan qof haddii uu lixdan sano gaaro ilahay cudurdaar waa siiyey ma haddii ou wax qaadahaayo jiscin qaadahaayo cudurdaar oo maarata waa la siiyey laakiin haddau lixdan sano inta la gaarsiiyey ou jiscin qaada waayo nimaan soo jeedin waayo rawahu lbukhaari imaam bukhari ayaa xadiidkaas wariyey wa qaala alculamaa waxay yidhahen macnaahu lafdigan xadiidku macnihiisu waxaa waaye lam yatruk lahu loogama tegin qofkan cuduran cudur loogama tegin idaa amhalahu ilaahay hadduu u dib dhigo oo gadaal loogu dhigo mu- haadihi lmuddati lixdan sano muddo gaarayso qofkan hadduu ilaahay cumri siiyey wax cudurdaara loogama tegin oo macnaha waa waansami lahay iyo waa weynaa lahay iyo ilaan qofku waxaa suuraga shamugow labaatan jir yahay inuu meelaha qaar ka boodo marka uu afartan sano jiro ilmihiyaa igu ooya waxbaa jiro laakiin mar hadduu un lixdan sano gaaro hawaay maalinka cunugow labaatan sano ku dhalay ayaaba kow naqanaa markaa cunugow maalinka labaatan sana ama soddon jir ku dhale ayaa marka waalid naqana marka adigu ilmahaad dhashay ilmahay dhaleen ayagoo or ordaayo inaad waaga tidhaahdo marka aniga ilmanimaan ku jiraa macnaa marka waxaa waa qofkaas cudurdaar ma ahani yuqaalu waxaa la yidhahdaa acdara rajulu ninka waa loo cudurdaaray waxaa la yidhahda idaa balaga algaayata fi lcuduri macnaa qofka haddaad cudurdaarka u badiso waxay soomaalidu tidhaahdaa kaadi badana waa loo marta maa loo gogol badiyaa macnaa ninku haddoo mar gafo ee aad raalli ahaw tiraa oo mar labaad gafo oo taadar cudur daarto oo mar saddexaad gafo macnaa maalinka dambe maxaa imaanaayo war ma igu tumane aniga ilan maalin walbaan ku cafiye ilan mar haddaad qofkaan wax kaa hadleeyo oo tidhaahdo u ku saamaxo ood mar labaad wax kaa hadleeyo ood saamaxdo marka afaraad marka shanaad waxaad gaari marka waa igu tumane mugga inaad tidhahdo marka qofkaas waa loo cudur daaray macnaha ilaahay ugama tegin cudurdaar qofkaan oo biri sheegto alxadiidu thaani xadiidka labaad mar weyn waa kii la wariyey can ibnu cabaasin lafdiga laftigiisa ayaa noo yimide radia allahu tacala canhuma asaga abiisa laa ka raali noqdee qaala wuxuu yidhi cabdullahi bin cabaas kaana waxau ahaay cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala cumar bin khadaab waxau ahaay yudkhilunii kii isoo geliya maca ashyaakhi badrin odayaashii bader markau la shawri tego waa isoo geli jiriyo yidhi anigana waxau dhihi jiro kaala adigana ibnu cabaasow fakaana waaba ayagoo bacda bacdahum qaarkood wajada fii nafsihi qaarkoodaaba ka caroodeen wajada macnaha caroosha waay markaan qaarkoodaa ka xanaaqeen oo waxay yidhahdeen annagoo odayaal waaweyn oo raggii badar ka qayb galay cunugaan yarkaa maxaa naloo soo geliyahay maxaa yeele maalinka nabiga la oofsahayo cabdullahi bin cabaas afar iyo toban sano u jira waa kana xajat ulwadaac afar iyo toban jina u ahaa marka waxay ku tusaysaa marka odayaashii muga badar ka qayb galay see loola soo geliyaha waa marka mugaasoo wuxuu yidhi fadacaani marka wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi lima maxawbow yadkhulu usoo gelihaa haadaa macanaa midkaan yarkaa muxuu annaga noola soo geliyahaa goobta walanaa annagana waxaan leenahaa abnaa'un mithluhu wiilal isagoo kale ah oo ilmo isagoo kalea ayaaba noo joogay see cunugan baarlamaanka noola soo gelaa ilaan cumar majliskiisu sida baarlamaan oo kale u ahay waa meesha looga showro la yidhaahdo macnaha maxaan qaban lahay marka arrintii marka cumar odayaasha la shawri tago cunug yaroo tameeshanjaro soo geliyaha odayaashu waa yaabeen muga faqaala cumarun cumar wuxuu yidhi innahu shaniye min xaysu calimtum cunugan waa meeshaad ogtihiin oo ka yimidow meeshaad ogtihiin oo macnaha aalu baytunabowu ahay oo macnaha nabiga aalkiisa ayuu ahay fadacaanii waa ii yeerow cumaraa ii yeerow cabdullahi bin cabaas yaa hadalka wato daata yawmin maalin maalmaha kamidow ii yeeray faadkhalanii waa isoo geliyey macahum ayaga macigooda falamaa ra'aytu markaan arkow yidhi may famaa ra'aytu aniga isumana arkaynin annahu dacaanii inuu cumar iigu yeeraa uma arkaynin yowmaidin ilaa liyuriyahum inuu odayaashaas tusiyo inuu arrintooda waxaan agtooda ka ahay cumar agtiisa ka ahay inuu tusiyo darteed inuu iigu yeedhaan u arka wuri qaala cumar muga wuxuu yidhi maa taquuluuna odayaashii sheekhayaalka wuxuu yidhi maxaad leedihiin fii qowli illaahi tacaala ilaahay hadalkiisa maxaad ka dhehaysiin oo ahay idaa jaa nasrullaahi waalfatxu bal aayaddaas ii fasira wuri faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaheen umirnaa waxaa nala faray naxmadullaaha inaan ilaahay mahadino wanastakfiruhu inaan ilaahay dembidhaad weydiisano idaa nasaranaa hadduu ilaahay noo gargaaro oo wafataxa calaynaa ilaahay ou noo furo dhulkaaga iyo baldaanka ou noo furo inaan ilaahay ku mahadino oon istikfaar weydiisano ayuu maaragtay ilaahayna amray wasakata bacduhum qaarna waa iska aamuseenoo waa shibay ka dhiireen falam yaqul shayan ma aysan dhihin waxba ma aysan dhihin faqaala lii cumaraa wuxuu igu dhahow yidhi aniga waa hadalka cabdullahi bin cabbaasa kusoo naqdee ahaa kadalika ma sidaanaad taquulu dhehaysaa ya ibna cabbaas ibnu cabbaasow aayaddan siday odayaashu sheegeen may adigana kula tahay qaala wuxuu yidhi famaa taquulu maxaa ii maxaan idhi uri maxaad leedahay qaala wuxuu yidhi huwa ajalun wuxuu dhahow may qultu waxaan idhi uri la anigu siday odayaashaan la tahay ilama ahayn idhi uri qaala wuxuu dhahow uri famaa taquulu haddaysan odayaasha warkooda aadan ku raacsanayn maxaad dhihi leedhe waxaan idhi uri qultu waxaan idhi uri huwa ajalu rasuulillahi sala allahu alay slam nabiga ilaahay ajashi lagu oofsahaye ee uu maaragtay ilaahay uu ku dilaaye waqtigeed in la gaaray aclamahu ilaahay ayaa ogeysiiyey lahu nabiga ilaaha calaamo uga dhigay qaala mugaas wuxuu yidhi idaa jaa ilaahay wuxuu yidhi nasrullaahi nabi maxamedow haddii ilaahay nasrigiisa ku yimaado oo walfatxu oo furashada oo magaalooyinka la furaa ay kuu timaado wadaalika midkaas aan soo sheegno nasriga ilaahay iyo furashada calaamatu ajalika ajashaadi calaamadeedi waay ee fa sabbix fa waqti daalika fa xiina idin waqtigaas sabbix tasbiixso bixamdi rabbika adigoo tasbiixdaada ay ku dheehan tahay mahadda ilaahay wastakfirhu ilaahayna dembi dhaaf weydiiso inahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday tawaabankii toobada aqbale faqaala cumaru hadalka cumar amuga qaatay radia allahu tacaala canhu wuxuu yihi maa aclamu aniga ma ogiyo uri minhaa aayaddan wax kale uma aqaano uri ilaa maa taquulu cabdullahi bin cabbaasow sidaad sheegayso waxaan ahayn aniga uma aqaan sidaad adiga sheegayso ayaan aayaddan u fasiri lahay ur aniga maanta hadii la warsalahay rawahu lbukhari macnaha maxay kutusaysaa cabdullaahi inuu odayaasho waaweyn ka aqoon badsho ilaan waxaa waaye cabdullahi bin cabbaas waxaa asiibtay ducada nabiga isagoo dhallin yar ee cunug yara ayaa maalin nabiga musqusha aaday markaasuu biyo soo qaaday biyihiiu iridda u dhigay nabiga marka uu istajid usoo baxo banaanka u istibrihii samaynaayo ayuu biyihi arkay mugaasuu yidhi man wadaaca haada yaa arrintaan ma hadejiyey mugaas hada cabdullahi bin cabbaas mugaasuu soo qabtay uri xabadka uga sadaxowri mugaasuu wuxuu dhahowri allaahuma faqihu fi diini wa callimhu ta'wiila ilaahayow cunugan diinta fahamsii oo ta'wiilkeedana bar marka cabdullahi bin cabbaas waxau ahaay nin aan la sheegi karin mar uu ka sheekaynaya cabdullahi bin mascuud wuxuu yidhi maalin ayuu wuxuu yimid ou yidhi maga masa maka ase wuxuu fasirow yidhi maxaa la yidhaha suuradda wuxuu fasirow yidhi albakr wallaahi wuxuu yidhi maxaan daraynaa howri haddii ibliis lasoo wadi lahaa wuri ee makaankaas lagu xiri lahay inuu islaamaha raje ka qaban lahaa wuri sida cabdullahi bin cabbaas uu fasiroy mas'alo walba soo u qaadqaadayo iyo mas'alo walba soo u kala dhigdhigaayo haddii maalinkaas ibliis maha joogi lahay inuu ku islaami lahay aniga raje ka qaba howri macnaha ibliis oo loogayaano si islaameen macnaha tafsiirka cabdullaahi bin cabbaas uu siiyey shay hariiba u ah macnaha shay aan ummadda caadiga fahmi karin ayuu ahay marka wuxuu uri waxa lala yaabo ahay cabdullahi bin cabbaas saas u ahay marka waayahay alxadiidu thalith xadiidkii saddexaad can marka hadalka waxaa maxalu shaahidka yahay nabiga aakhira cumrigiisii haddii ilaahay calaamo siiyey ee uu istikfaar iyo taxmiidda badiyey adiga marka maxaad sugaysaa waa adigana maxaad sugaysaa waa macnaha waa saacad kastaba ma taqaanid waqtiga ajasha ku imaanayso inaad habeen walba tiraa ilaahu dambigayga dhaaf ilaahu dambigayga dhaaf ilaahu dambigayga dhaaf maxaa yeelay gooray ku imaahay ma taqaanid cabdullaahi ninka la yidhaha xasanulbisri ayaa wuxuu yidhi dadow waxaan idinka codsan lahaa hawr markaad jidka maraysiin istikfaarta markaad gurigiina jiiftiin istikfaarta mugaad masaajidka ku jirtiin istikfaarta maxaa yeelay ma taqaaniinu annakum laa tadruuna mataa yuqfaru lakum goor laydin dembi dhaafa maa taqaaniina uri iyo gooray ajashu imahay labada ma taqaaniinu marka mar ilaahay soo gelshaba istikfaarta laazima mar walbaba istikfaarta ilahay laazima marka aakhiro cumri adiga goorma ku ah saacaddaad joogtaaba aakhiro cumrigaada maxaa yeelay saacadda ka dambayso waxaad naqay ma taqaani culummadu saddex ay ku fasireen waxay yidhaheen saddex saacadood waay waxay yidhaheen saacad lasoo dhaafay saacadaad ku jirtid saacad soo socoto saacaddii lasoo dhaafay wixii aad samaysay xataa hadday khayr ahaayeen ilahay wuxuu ku xamil ma taqaani in lagaa aqbalaa inaan lagaa aqbalayn ma taqaani hadday xumaan ahaydna siday naqanayn ma taqaani saacadda la joogaad adiga leedahay saacadda soo socoto inaad gaari in kalena ma- ma- ballan qaadi karto marka maxaad leedahay saacadda adiga aada joogtid ka faa'iidayso culimmada suufiyadana waxay ku fasireen waaba saddex neefsi yidhaaheen neefti kaa baxday neefta hadda kaa baxayso midda kaa soo bixi doonta marka midda hadda adiga kaa baxaysa ka faa'iidayso midda hadda kaa baxee kasta sa- neef kastoo kaa baxee dikriga ilaahay kaaga baxdo dikriga ilaahay kaaga baxdo maxaa yeele adoo dikriga ilaahay laazima hadday kaaga baxdo waxaa laga yaabaa markaas inaad ku dhimatod khaatumada tii fiicna laakiin adoo lahwi iyo balaayo ku jiro haddau malagi iska yimaado ka waran waa shay khatara alxadiidu thalid xadiiska tedcaad marwooyinkii la wariye waaye can caaishata radi allahu tacaala can caaisha laga wariyay qaalad waxay tidhi ma asqallaa ma uusan dukanin rasuulullahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ma uusan dukanin salaatan salaad ma uusan dukanin bacda an nazalat markay soo degtay calayhi korkiisa nabiga ay ku soo degtay idaa jaa nasrullahi walfatxu ilaa hadday soo da- uu nabiga salaad dukadaba yaquulu waxau dhihi jiray fiiha sujuudda ama tasabi ee maaragtay rukuucda ayuu nabiga waxau ku dhihi jiray subxaanaka ilaahayow nasahnaashadaade oo waxaad ka ceeb walba aad ka hufnaatideen rabbanaa rabbigayow wa bixamdika ilaahayow adaan kuu tasbiixsaha adiga ayaana ku mahadiha allaahuma ilaahayow igfir lii وفي رواية متفق عليه حديث البخاري ومسلم اسكوا فقيه وفي رواية في الصحيحين رواية كلا او بخاري ومسلم اسكوا فقين او عنها عائشة لغا وريي كان وحو هاي وحي تري عائشة تري كان وحو هاي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر كي بديا ان يقول ان يراهدو في ركوعه وكاد شيغنا كاسا ركوعدو ku badi jiray iyo wasujuudi subhaanaka allahumma ilaahay yow adigan maartay tasbiixdaada oo aad nasahantood ceeb oo dhan ka nasahan tahay ayaan ku dhawaaqahe rabbanaa rabbigayow wa bixamdika ilaahayow adigaa mahad iskale adigaana ceeb oo dhan ka hufan allahuma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf yata'awalu wuxuu nabiga ku fasira jiray alqur'aana macnaha ta'wiil haddaa aragtiin macnaheedu waxaa waaye tarajumu waxaas waxaa lagu ta'wiilaa mugaad leedihiin af soomaaliga caadiga waxay ku naqanaya kelimadan waxaa lagu fasiray ta'wiil kelimadda waxaa loo leexsho waayo dor asalka aala ay ka timide laakiin waxaa laga wadaa kelimadan waxaa lagu fasiray nabiga aayadii qur-aanka wuxuu ku fasirtay sidii ilaah u yiri ilan aayadda maxaa ku jirtay fasabbix bixamdi rabbika iyo wastakfirhu tasbiix iyo xamdi iyo istikfaar saddexduu nabiga isugu keenay lafdigan fiiri subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdika allahuma kfir lii saddexdii lafdi oo maa isugu keenay macnaha nabiga lafdiga sida uu ahaa u fasirtay marka waxaa la rabaa adiga aakhira cumrigaade inaad sidaa samaysid macnaa yata'awalu qur'aana waxaa waaye yacmalu nabiga wuxuu ku camal fali jiray maa umira bihi fi lqur'aani wixii nabiga qur'aanka la faray ayuu ku camal falayoo sida ilaah u yiri u fasiray oo maxay ahayd fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru wa fii riwaayatin limuslimin riwaaya muslimaa waxay ahayd kaana wuxuu ahay rasuulullahi sal l slam rasuulka ilaahay yugtiru kii badiya an yaquula inuu yidhaahdo qabla an yamuuta intaan nabiga la oofsanin ayuu wuxuu badi jiryay subxaanaka allaahumma wabixamdika astakfiruka wa atuubu ilayka lafdiga hore waa ka bedelinta midaan subxaanaka ilaahayow adigaa nasahan allahuma ilaahayow wabixamdika mahaddaada ayaan maaragtay kuguna tasbiixsanaa kuguna maaratay kugu xamdihaye astakfiruka ilaahayow waa ku dembi dhaaf weydiisaa wa atuubu ilayka ilahayow adaana kuu soo naqana qaalat caaisha caaisha hadalkii waxay tiri muga qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow maa haadihi lkalimaat kalimaadkan maxay tahay allatii tii araaka aan ku arkaayo axdadtahaa aada gadaal ka keentay ood soo darisiisay macnaha hadallaadkan cusub ee aadan dhihi jarin ee hadda aad keenta muxuu yahay taquuluhaa ood maalin walba dhehaysid qaala nabiga wuxuu yidhi jucilaad waa lee yeelay lii aniga waxaa lee yeelay calaamatun fii ummati ummadaydaa calaamo la iiga dhex sameeyey oo lafdiga hadda marka hore bukhaariyo muslim ay ahaayeen midkan saxiixu muslimka wuxuu caddayhaa inay caashaba su-aashaba oo sida cabdullaahi bin cabbaas sheegi doono nabiga uu ku fasiraayo macnaha calaama ummaddeeda laga sameeyey idaa ra'aytuhaa haddaan calaamadaas arko qultuhaa inaan idhaahdo idaa jaa nasrullahi sidaasay ahayd aayaddan waad ka warqabtiin idaa jaa nasrullahi walfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi macnaha waa midda ummadda calaamada looga dhiga nabiga waa lafdigaas wara'ayta annaasa dadka aad aragtid yadkhuluuna xaalay soo gelayaan fii diinillahi diinka ilaahi afwaajan ayagoo koox kooxa nabiga aakhiro cumrigiisa maxaa dhacday in qabiil qabiil iyo koox koox iyo loosoo islaamo wafdiyaala iska imaaha maalin asay leeyihin reer hebel daana berri waa soo islaamay reer hebel daana berri waa soo islaamay marka nabiga maxaa la tusiyey marka dadka ay saas jumlo jumlo usoo islaamayaan ajashaadiya dhow marka nabiga wuxuu yidhi sidaas ayaa calaamada leegu tusowri في رواية له رواية أو مسلم ليه وحي هذا كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي يكثر كي بديع من قول سبحان الله وبحمده إلهي يا محدا أو ما إلهي يا هفن أو مهدسنة أستغفر الله إلهي ذنب ده ويدسنا وأتوب إليه قالت عائشة وحيتي قلت لفظك أنا لك لبدل واي وحن يا رسول الله أراك واك واكو أركا تكثر إن بدنيسد من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه وأرتين مركة قبل القدم سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه والقدر دمي والقدر يا نبي قاعد بدل جل هذا أنا ما أنت محيج وقتها أدور لها هدي اللي قاركو بين هذا الشيء أما حواي ما جرت الدين الإسلام كمن ما أنا واي والنبي لفظي كسرنا هذي فقال النبي وحوي أخبرني وإي وحيي ربي ربي جيجا يا إي وحيي أني أنيجا سأرى إن أنا أكيد دونه علامة علامة إن أنا أكيد دونه في أمتي أمتي دان كو أكيد دونه فإذا رأيتها calaamadaas haddaan arko aktartu waxaan badihaa min qowli subxaana allahi wabixamdih astaqfiru llah waatuubu ilayh faqad ra'aytuhaa calaamadiina waa arko idaa jaa nasrullahi walfatxu waaye fatxullaahi ay fatxu makataa laga wadaa wa ra'ayta annaasa dadka aada aragtid yadkhuluuna xaalay soo gelaayaan fii diinillahi diinta ilahay afwaajan koox koox fasabbix waqtigaas tasbiixso bixamdi rabbika sidaasaa ilaahay amrow yidhi anigana waa tasbiixsanaa innahu kaana tawaaban واسكا دماينا الحديث الرابع حديث كافرات مروي وكيل لغا وريه عن انس بن مالك يا لغا وريه رضي الله تعالى عنه انه قال وحول انس بن مالك ان الله عز وجل الهي عز وجل امر كيس غالب هاي اي وينايا تتابع انه اسرع سيي الوحي إلهي وحو اسدبد دغاي وحيغا ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي سوق دبد دغاي قبل وفاته مقو نبيغا انتان لا اوفسن كهر وحيغا يا لا سو دبد دغاي وا سو دبكعي حتى توفي انت لغا افسد نبيغا اكثر ما كان الوحي انت وحيغا اها جري مدده ugu badnaa macna maalin dambe waxa laga yaabaa in dhowr aayadood iyo dhowr maartay soo degaan maartay qasas oo ahkaam fara badan ay soo degaan nabiga aakhir umrigiisa ayaa waxyigii soo degi jiray marka waxaan rabaa inaan ku noqdo in allaha caza wajalla ilaahay caza wajalla lafdigan waxaa dhahow haayo anas ibni malik asxaabta nabiga iyo nabiga laftiisi iyo culummadii waxaa caada u ahaa jirtay markayba in allaha yidhaahdeen inay caza wajalla ama tacaala la dabadhigo nabiga waad arkiisay meelo badan waxaa argi doonaa in allaha jalla sha'nuhu hadda waxaa soo baxday mararka qaarkood ayadoo dadka qaar waxaa dhacday in qofuu yidhaha laa ilaha illa allahu qofaa maqlay nacam laa ilaha illa nacam ha ku darin oo haddaan aniga nacamti ninkan laa ilaha illa allahu yidhi aan u bogay oon marxabaa idhi may nacam ha ku darin zaa'id waayo waxaa la keena marka waxaad u qabtaa maantay diinta islaamka meel xumay waxaa loo qabtaa muslimiinta meel xuna loo sii wadaa waxaa dhacday maalin ayaa nin adimay markaasaa waxaa soo gasha labadiga allahu akbar allahu akbar marka ninka waa sheekaysanayni markaas maxaa yidhi nin hawshiiqayga waxaa caado u ah haddooba allahu akbar allahu akbar maqlo jalla jalaaluhu yow dhihi jira markaasuu yidhi adilmo u haayahu yidhi bidca lee maahino markaasaa yidhi jalla jalaaluhu in allahu akbar haddaan maqlo aan idhaahdo bidca miyaa suu yidhi bidca waayo maxaa la dhaha haaya allahu akbar la dhehayo wax kale kuma dari karto jalla jalaaluhu iyo fasiraar ayadana marka ilaaha weyn waayo allahu akbarna macadi hay tahay markaasuu ma kan la dhaha kan ma la dhehi karo adilo ay keeneen meel oo itusayso jalla jalaaluhu ilaahay in la yidhaha waa xaaraan itus hadda asxaabtu waa kanaa nabigaa yidhi mau dhowhaayo anas ibni malik marka uu magac nabiga soo qa marka uu magaca ilaahay soo qaado caza wajalla la dhowhaayo haddana maanta maxay joogtaa haddaad jalla jalaaluhu iyo jalla shanuhu tiraahdo in lagu yidhahyo adilo la imow marka allahna toosiyo wax kaloo sheega male dadka maanta jiro khatartu waa faraha badan tahay الحديث الخامس حديث كشناد مروي وايكي لوري عن جابر بن عبد الله يلقى وري رضي الله تعالى عنه قال وحوره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوره يبعث والله صوصارا كل عبد الدون كستا وحا لغو صوصارا على ما مات عليه وحو كل انت مركا داد ادو ذكرك إلهي بديها آيو oo ذكرك إلهي لازم ka dhigtay hadii aad ku dhimatid ilaahay waxa ku dhimato kugu soo saara haddaad yahay marka caada ka dhigatid inaad cawo kasta muusta ka dhigaysatid muga nafta kaa bixi kartid daa tiri aniga muusta kadiyaan rabaa muusta kadi berri qiyaama lagu soo saaraya hadda adiga marka waxaa waaya allahana toosiyo caadina aan ka dhigano dikriga ilaahay maxaa yeelay culummada hore waxaa tarbiyadooda kamid aheed ninka ay murabbi ay ijaazo rabaan inay siiyaan waxaa lagu kalifi jiray habeen walba saddex boqol oo tawxiid akhri habeen walba saddex boqol oo istikfaar akhri habeen walba saddex boqol oo sqale akhri mararka qaarkood kun kun ayba qaarkood gaarsiiyaan maxaa laga rabaa qofkan afkiisu inay ku badato dikriga ilaahay laakiin hadda waxaa soo baxday in la yidhaahdo nabiga boqol jeer la yidhahdo laa ilaha illa allahu ma soo aroortay dilma haysaa maya maxaa u dhahaya muga haddii laa ilaha illa allahu ay xaaraan naqonayso dadka waxaan ugu jawaabna ma naqaan wallahu subxaana wa taala aclam bacd salaad darsiga kale